أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة قال شيخ العلامة سليمان بن محمد المكي الشافعي رحمه الله تعالى ويجب على المكلف أيضا أن يعتقد أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام من جملة عباد الله المكرمين ويجب حواجبه على المكلف قفك مكلفك آه مكلفك ولجيدد لقليه waa albaalq alcaaqil waa qofka qaangaarka ah oo haddana caaqilka ah wayajib waxaa waajibaya calى اlmukalafi qofka mukalafka ah waxaa ku waajibaya aydan laaba shee sidii hore oo kale an yactaqida inuu caqiideeyo oo uu aamino ana almalaa'ikata malaa'igta calayhim الsalaaةu wasalaam min jumlati cibaad اllah ilaahay addoommadiisa addoommadaa jumladooda inay ka mid yihiin addoommadaasoo almukramiina ee la karaameeyey waxaa sheekhu raximahu اllahu tacaala moxamed bnu sulaymaan almaki shaafici raximah اllahu tacaala lafdiga maa dakarahu min ana imaam alxaramayn kitaabka ka mid ma aha nusqada ka mid ma aha waa sharaxii oo si khalada kor looga soo daray marka matniga ka mid ma aha matnigu wuxuu isugu xiran yahay casharkii meeshii noogu dambeysay waxaa ku xiga wayajibu cala almukalaf kaasaa ku xiga wayajibu waxaa waajibaya cala almukalafi qofkii mukalafka ahaa oo waxaa loola jeedaa mukalafka albaaliq alcaaqil waa qofka qaangaarka ah haddana caqliga leh ee muslimka ah aydan sidii hore oo kale waxaa ku waajibaya an yactaqida inuu caqiideeyo ana almalaa'ikata malaa'igta calayhim الsalaatu wasalaam min jumlati cibaad اllah ilaahay addoommadiisa jumladooda inay ka mid yihiin addoommadaasoo almukramiina ee la karaameeyey waxaa waajib ku ah weli waxaanu ku dhex jirnaa qeybtii usuul اdiin ama caqiidadii oo waxyaalaha in la caqiideeyo oo qofku uu aamino oo uu rumaysto ay waajib ku tahay caqiidada qofku inuu aamino ay waajib tahay waxaa ka mid a qofku inuu rumeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iska leeyahay malaa'ig malaa'igtaasuna inay ka mid yihiin addoommada ilaahay karaameeyey subxaanahu wa tacaala waxyaalaha lagu karaameeyey waxaa ugu weyn acdamu karaamatin lilmalaa'ika alcismatu min addunuub waxaa ilaahay ku karaameeyey malaa'igta waxaa ugu weyn in dembiga macsuum looga dhigay oo dembiba laga ilaaliyey oo sida makhluuqaadkan oo kale marna ay u dembaabaan marna ilaahay ay u addeecaan mar ilaahay ay u caasiyaan sidaasoo kale lagama dhigin malaa'igta ilaahay malaa'igta ilaahay waa mukramiin waa la karaameeyey wa acdamu karaamatin lilmalaa'ika alcisma karaama karaamada ugu weyn oo malaa'igta ilaahay ku karaameeyana waa cismada in ilaahay uu ka dhigay macsuum min addunuub macsuumiin min addunuub sawaaءun kaanat min alkabaa'ir aw min asakaa'ir dembiyadaasi ha noqdaan dembiyada waaweyn ama ha noqdaan dembiye yar yar ah waa karaamo midda ugu weyn oo ilaahay ku karaameeyey malaa'igtiisa subxaanahu wa tacaala laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa ka ilaahay ilaahay marna ma caasiyaan malaa'igta ilaahay wa annahum malaa'igtu waa inuu qofku rumeeyo malaa'igtu macsuumuuna in la ilaaliyey min jamiici almacaasi macaasida dhammaanteed in laga ilaaliyey waa inuu qofku rumaysan yahay oo ruux malaga ah inuusan marnaba ilaahay uusan ku caasin subxaanahu wa tacaala munazahuuna inay yihiin kuwo laga fogeeyey can sifaati albashari bini aadamka tilmaamahooda bini aadamka iyo malaa'igtu isku tilmaamo ma aha bini aadamku waa isdhalaaho wuu tarmaa laakiin malaa'igtu isma dhalaan iyagu waxba ma dhalaan ma isguursadaan waxna ma cunaan waxna ma cabbaan mana hurdaan oo malaa'igtu waxa weye bini aadamka tilmaamahooda waxaa ka mid a in hurda ay ku qabanayso malaa'igta waxyaalaha ilaahay ku karaameeye waxaa ka mid a daa'iman inay ku jiraan fulinta amarada ilaahay iyo cibaadada ilaahay inay isaga dhex jiraan ay ku mashquulsan yihiin oo hurda aysan qabanayn waxna aysan cunaynin waxna cabaynin cunitaankooda iyo cabitaankooda waa tasbiix ilaahay inay u tasbiixsadaan subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay inay ateecaan sifaadka bini aadamka ama makhluuqa tilmaamihiisa waxaa ka mid a makhluuqaadku waxay u qaybsamaan lab iyo dhadig malaa'igta ilaahay waa ka mustaxiil malaa'igta ilaahay lama dhihi karo waxay u qaybsamaan lab iyo dhadig ama nin iyo naagay u qaybsamaan lama dhihi karo waxaa weye malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala waa khalqi ilaahay uu ku karaameeyey adeecidiisa iyo cibaadadiisa ilaahay uu ku karaameeyey munazahuuna waxaa laga fogeeyey can sifaati اlbashar tilmaamaha bini aadamka tilmaamaha bini aadamkaoo kale ma lahan malaa'igta ilaahay wa annahu qofku waa inuu caqiideeyo oo u ogaado laa yaclamu inuusan ogeyn kahratahum malaa'igta farabadidooda inuusan ogeyn ila allahu ilaahay maahane tacaala ku dhahay waxyaalaha qofka muslimka inuu caqiideeyo waajibku ah waxaa ka mid a qofku inuu ogaado malaa'igta farabadidooda inuusan xisaabi karin tira koobna uusan ku samayn karin ilaa ilaahay abuurtay maahane subxaanahu wa tacaala wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu ilaahay junuuddiisa ilaahay isaga unbaa yaqaana subxaanahu wa tacaala marka malaa'igta culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin almalaa'ikatu waa akharu khalqi illaahi subxaanahu wa tacaala culimmadu waxay isku waafaqeen almalaa'ika akharu khalqi illaah makhluuqaadka ilaahay kuwa ugu faraha badan inay yihiin wax ka badan malaa'ig ma jiraan laa insi walaa jinni walaa bashar jinni iyo bashar iyo wax ka fara badan malaa'igta ilaahay ma jiraan liannahu nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen markii nebiga la dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam oo samaawaadka iyo meel ka sii sarraysaba nebiga la korsiiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu soo arkay beyd la yidhaaho albeyt almacmuur waa masjid yacni samaawaadka meesha ugu sarreeya ku yaalla oo malaa'igtu rabbi ay ku caabudaan masaajidkaas wuxuu sheegay nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maalin walba inay soo gelayaan ay ku cibaadaysanayaan sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag dibna aysan u soo laabanayn kuwo kaleo toddobaatan kun oo cusuba haddana berri imanaya kuwaas berri yimid dib uma soo laabanayaan kuwo kaleo haddana cusuba toddobaatan kuna hadda ilaa qiyaami saaca sidaasuu sheegay nebiga sala allahu calayh wasalam khalqi marka sidaas gaari kara maba jiroba ilaa qiyaami saaca toddobaatan kun oo cusuba baytulmacmuur ku cibaadaysanaysa ilaa qiyaami saaca marka waa itifaaq min alculamaa malaa'igta wax ka fara badan ma jiraan waa akar khalqi illaah subxaanahu wa tacaala farabadidoodana cid tira koobi kartaahi ma jirto oo tiro ku soo koobi karta ilaa ilaahay maahani subxaanahu wa tacaala marka tusaalooyinuu sheekhu kaaga soo qaaday kuwooda ugu malaa'igta ugu fadliga badan ayuu sheekhu tusaale kaaga soo qaaday wa minhum malaa'igta waxaa ka mid ah jibriilu malaga jibriil la yidhaaho ayaa malaa'igta ka mid a waa malagii waxyiga ku soo dejiyey nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa mikaa'iilu mikaa'iil malagga la yidhaaho ayaa ka mida wa israafiil malagga israafiil la yidhaaho ayaa ka mida wa casraa'iilu malagga casraa'iil la yidhaaho ayaa malaa'igta ilaahay ka mida wa haaulaa'i kuwan kuwaasoo alarbacatu afarta ah hum uru'asaa'u waa madaxda malaa'igta ilaahay malaa'igta ilaahay kuwa ugu sarreeya kuwan afarta ahw jibriil mikaa'iil israafiil iyo casraa'iil wa hum afartani afdaluhum malaa'igta ilaahay kuwa ugu fadliga badan wo iyaga nafsadooda darajaad ah oo kala sarreeya oo maqaamkoodu ilaahay agtiisa uu ku kala weyn yahay afartana ugu maqaam weyn ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala wa minhum malaa'igta ilaahay waxaa ka mid ah xamalatu lcarshi kuwa carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala xambaarsan ayaa ka mid ah wa hum kuwaas carshiga ilaahay xambaarsan al'aana haddeer oo dunida aanu joogno arbacatun afar wo wa yusaadu calayhim afartaas waxaa lagu siyaadiyaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha markuu dhacayana arbacatun afar kale ayaa lagu soo siyaadiyaa sidaasay waxay ku noqonayaan malaa'igta carshiga ilaahay sida sideeday noqonayaan maalinta qiyaamaha waa kuwa qur'aanku uu tilmaamo ilaahay uu yidhi wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin hamaaniya maalinta qiyaamuhu dhacayo carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa xambaaraya oo sida sideed malaa'igta ilaahay ka mid ah subxaanahu wa tacaala sidaas marka qofku inuu aamino oo uu rumeeyo waajibu waa afar ilaahay malaa'igtiisa ka mid oo carshiga ilaahay xambaarsan qiyaamahana waxaa lagu soo siyaadinaa afar kale sidaas waxay ku noqonayaan qiyaamaha kuwa carshiga ilaahay xambaarsan subxaanahu wa tacaala sideed wa minhum malaa'igta ilaahay waxaa ka mid a munkarun wa nakiir labada malag ee la kala yidhaaho munkar iyo nakiir waxay ka mid yihiin malaa'igta ilaahay howsha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u xil saaray malaa'igta munkar iyo nakiir waa su'aalu lqabri qof walba makhluuqa markii bini aadamku uu geeriyoodo waa labada malag ee qabriga su-aalaha ku weydiinayo labada malag meel walba qofka uu ku dhinto labada malag ee su-aalaha weydiinayo qabriga usoo gelaya waa ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala dhulkii yacnii ciidaa qofkii laga kormariyey waa la aasay xaggee ka soo gelayaan xaggee ka imaanayaan yacnii iyagu markay meesha ay gelayaan yaa u jeeda yaa arkaya waa shu-uun ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaala laakiin adiga lagaa doonayo uun inaad rumayso ood caqiidayso leannu caqligeennu intaas uun iyo cilmigeennu gaari karaa wixii intaa ka dambeeya waa howl ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaala ilaaha u fuudaynayo markay qabriga soo gelayaan markay qofka meesha su-aalaha ku weydiinayaan ilaaha fuudaynayo subxaanahu wa tacaala wa minhum waxaa ka mida munkarun wa nakiir oo su-aasha qabriga ilaahay uu xil saaray subxaanahu wa tacaala wa ridwaanu ridwaan malag la yidhaah ayaa malaa'igta ka mid a khaasinu ljannati jannada khasnadhaynteeda ah oo furaha jannada midka haya oo albaabka jannada taagan oo jannada maamulaya oo khasnadhayaha jannada ah ayaa waxaa la yidhaha ridwaan wa maaligaa ka mida malag la yidhaaho maalig khaasinu naari naarta midka khasnadhayaheeda ah oo maamulka naarta haya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala madax uga dhigay ilaahayna u xil saaray inuu naarta maamulo walciyaadu billaah malagaas isagana waxaa la yidhaha maalik wa raqiibun wa catiidun waxaa ka mid a raqiib catiid raqiib iyo catiidaa ka mid a malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyadooda kuwa ugu waaweyn ayuu rabaa sheekhu inuu kuu sheego raqiib iyo catiid ayaa ka mid a iyaguna waxaa weeye acmaasha bini aadamku samaynayo iyo wax bini aadamku uu ku hadlo ayay mar walbaba diiwaan geliyaan maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waa midka qur-aanka ilaahay uu inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala qofku hadal kuma hadlo ficilna ma sameeyo ilaa ladayhi raqiibun catiid waxaa agtiisa jooga raqiibi catiid oo markaa qoraya wax walba qofka bini aadamku uu ku dhawaaqo waxau yidhi gabay xigmaha waxaa jiray oo af soomaali ah oo dhahaya raqiib iyo catiidaanna reeda rorgoo run iyo been risaalay dhigaanay rabaan gabayada waxay ka mid tahay soomaalida oo xigmada badan raqiib iyo catiidaa nareeda rorgoo run iyo been risaalo ay dhigaanay rabaan ay dhigaan yacni ay qoraan run iyo been waxay qoraan ay kaa sugayaan ama run ku hadal ama been ku hadal ama ficil xun samee ama ficil wanaagsan samee waa wax diiwaankaaga kugu qoran hadhowna qofku waa calaacalyo wuxuu leeyahay ma lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaahaa kitaabkaygan maxay tahay waxa igu qoran wax yar iyo wax weynba kama tegin ilaa axsaahaa wuu koobay marka qofku intuusan shallaygaas gaarinin maantuu fursad haystaa waxa wanaagsan qofku inuu ka fiirsado waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu samaynayo inuu ka fiirsado wax walbaad ku hadlayso ogaaw waa wax aad arki doonto oo lagu soo hordhigi doono un faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara dhuuracso qadarkeedoo khayrana waad arki doontaa dhuuracso qadarkeedoo shara haddaad samaysatidna waad arki doontaa wa an yactaqida qofku waa inuu aamino oo uu caqiideeyo anna afdala alkhalqi makhluuqa ruuxa ugu fadliga badan kullihim kulli lkhalqi makhluuqa dhammaantood kan ugu fadliga badan nebiyunaa nebigeenna inuu yahay muxamedun ah sala allahu wasalama wabaaraka calayh waxyaalaha in la caqiideeyo oo la rumeeyo waajibka ah waxaa ka mid a qofku inuu aamino oo u caqiideeyo nebigeenna sala allahu wasalama wabaaraka caleyh inuu yahay afdalu khalqi illaah khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxii uu ka doortay oo ugu khayr badan uguna fadli badan makhluuqaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala lidaalika nebigeenna sala allahu wasalama wabaaraka calayhi waxau iska leeyahay khasaa'is waxyaalo khalqiga uu dheer yahay oo xataa ambiyada kale aan la siin iyo rususha kale oo fara badan ayuu iska leeyahay nebigana salى اllahu waslm wbaaraka calayhi masaa'ilkaasna culimmada waxay u yaqaanaan khasaa'is rasuuli اllah salى اllahu عalayh wasalam imaamu suyuudi raximah اllahu tacaala kitaabuu ka qoray an la yidhaaho alkhasaa'is اlkubraa waa kitaab ilaa laba mujalad gaaray kitaabkaas wuxuu ku aruuriyey waxyaalaha deeqda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey nebigana salى اllahu عalayhi wasalam oo qof khalqi la siiyey aysan jirin xata alambiyaa wa xata arusul deeqdaas wax la siiyeysan jirin suyuudiyaa kitaab ka qoray la yidhaha alkhasaa'is alkubraa khasaa'is alkubraa khasaa'iska waxaa ka mid a nebigeena salى اllahu عalayhi wasalam cumuumu risaalatihi nebiga salى اllahu عalayhi wasalam risaaladiisu inay tahay risaalo caam ah ambiyadii iyo rusushii ka horreysay nebigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi risaaladoodu waxay ahayd risaalo khaas ah oo waxay khaas ku ahayd deegaan ama waxay khaas ku ahayd qoom gooni ah ama waxay khaas ku ahaan jirtay qolo gooniyahoo loo soo diray rasuulkaas ama nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi risaaladiisu ilaahay wuxuu ka dhigay risaalo caama risaala caalamiya ayaa ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira caalamka oo dhanaa ilaahay u soo diray nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh ama ambiyadii iyo rusushii ka horreysay nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa loo soo diri jiray qoomka ay ka dhasheen ama magaalooyinka ay ka soo jeedaan khasaa'is rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a ana allaha aqsama bixayaatihi ilaahay inuu ku dhaartay nolosha nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh oo qof kaleo khalqigiisa oo ilaahay uu ku dhaartay noloshiisa ma jirto ilaa nabigeenna maahane salى اllahu waslama wbaaraka calayhi oo ilaahay wuxuu leeyahay lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahuun baaqi noqoshadaada iyo noloshaadan ku dhaartay nebi moxamedow salى اllahu wasalam wbaaraka calayh taasoo tusinaysa nolosha nebiga salى اllahu عalayhi wasalam in qiimo weyn iyo qaayo weynuun la soo koobi karin ilahay agtiisa ay ka leedahay subxaanahu wa tacaala ilaa qofku wuxuu ku dhaaranayo waa wax agtiisa ka weyn oo maqaam weyn agtiisa ku leh marka dhaarashada ilaahay uu ku dhaartay noloshii nebigeenna salى اllahu wasalam wabaaraka calayh waa min khasaa'is rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam waxaa ka mid ah khasaa'is rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam naskhu الsharaa'ic aلsamaawiya bishariicatihi shareecooyinkii samaawiga ahay oo dhan in shareecada uu la yimid nebigeenna salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi lagu nasakhay wixii shareecaha ka horreeyey wixii shareecaha horreeyey oo dhan in lagu nasakhay shareecada nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo maanta aysan ansaxaynin qof inuu yidhaaho shareecadii waxaan ku cibaadaysanaa nebiyullaahi daawuud shareecadii nebiyullaahi ciise shareecadii nebiyullaahi muuse uu la yimid ayaan ka dhiganaa cibaado iyo suluug iyo maaragtaahay furuuc iyo axkaam aan ka dhiganaa inuu yidhaaho ma bannaana xagga usuusha ambiyadoo dhan waa isku waafaqsanaayeen usuusha iyo caqiidada iyo masaa'ilu اliimaan waالtawxiid ambiyadoo dhan waa isku waafaqsanaayeen xagga usuusha iyo caqiidada iyo masaa'iluliimaan laakiin waxa yarka ahoo u dhexeeyey khilaafku wuxuu ahaa yacni kutubta samaawiyada ay isku khilaafsanaayeen xagga dahaarada iyo xagga maaragtaa yacni salaada qaabka loo tukanayo iyo kuwaas way kuwa yacni shareecooyinku isku khilaafsanaayeen marka nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi jamiicu asharaa'ic asamaawiya nusikhat bishariicatihi sala allahu wasalam wabaaraka calayh khasaa'is rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a annahu laa nebiya bacdah nebi ka dambaynayo inaysan jirin nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ambiyadii rusushii ka horreysay nebiga sala allahu calayhi wasalam rasuul walba rasuulaa ka dambayn jiray rasuul walba rasuulaa ka dambayn jiray laakiin nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi laa nebiya bacdah waa khaatamu alambiyaa ambiyadoo dhanaa ilaahay ku khatimay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a khasaa'is rasuuli illaahi salى اllahu عalayh wasalam annahu أwal man yadkhulu اljanna qofka ugu horeeya oo albaabka jannada nebigeenna salى اllahu wasalam wabaaraka calayh laga furayo inuu yahay nebigeenna salى اllahu wasalam wabaaraka calayh oo ilaahay nebiga uu ku karaameeyey cid ka horgelaysa jannada inaysan jirin waxaa ka mid a khasaa'is rasuuli illaahi salى اllahu wasalam wabaaraka calayh alxawd الshariif xawdka nabigeena salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi calى akar اlculamaa waxay qabaan inuu ka mid yahay min khasaa'is rasuuli اllah salى اllahu عalayh wasalam dadku iyagoo haraadsan oo ooman oo xabaalaha iyo qubuuraha ay ka soo baxeen oo tubo furani biyo aysan jirin oo ceel kaleoo qodan uusan jirin ilaa xawdka nebiga mahane sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayaa ilaahay wuxuu ku karaamaynaa nebiga sala allahu calayh wasalam inuu nebiga markaa uu ka cabsiiyo qof walba isaga rumaysay raadkiisana raacday bis in nebigu u ogolaanayo salى اllahu wslam wbaaraka calayh waa min acdam اlminani wاlkaraamati calى rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam waxaa ka mid ah khasaais rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam ashafaacaة اlkubraa shafaacada midda ugu weyn shafaacaة اlkubraa waa fii fasli اlqaضاء dadku marka qoraxda lasoo dhoweeyo maalinta qiyaamaha oo dadku ay doonayaan in la kala xukumo ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala la hadlaya oo ilaahay baryaya waa nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka ambiyadoo dhan ay markaa ay yidhaahaan nafsi nafsi laga soo bilaabo nebiyullaahi nuux alayh nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam ilaa nebiyullaahi muuse ay cudurdaar bixiyaan oo rasuul walba uu yidhaha nafsi nafsi ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala baryaya waa nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh ummadda u shafeecay marka masaa'ilkaas waa kuwa ka mid ah laakiin ma aha calaa wejhi alxasri lama soo koobin laakiin waa tusaalooyin ka mid ah waxyaalaha ilaahay uu ku khasisay nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wa an yactaqida qofku waa inuu caqiideeyo ana afdala alkhalqi kullihim nebiyuna inuu yahay moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh uma arusulu waxaa ku xiga xagga derajada nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa ku xiga rususha kale ayaa ku xiga ambiyada iyo rususha kale ayaa ku xiga xagga derajada uma alambiyaa ambiyada ku xigta xagga derajada uma markaa ka bacdi almalaa'ikatu malaa'igtaa ku xiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim uma markaa ka bacdi waxaa ku xiga asaxaaba asxaabta nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa an yactaqida qofku waa inuu caqiideeyo oo qofku uu aamino asxaabta nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa loo leeyahay waxaa weeye qof saxaabiyahoo nebiga arkay oo haddana rumeeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi in qof la barbar dhigi karaahi ma jiro markii laga soo tago ambiyada iyo rususha ambiyada rususha markii laga soo tago saxaabi qof la sinaan kartaahi ma jirto leanna waxaa weeye iimaankii nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu rumeeyey wuxuu ku darsaday ru'yatu nebiyillaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi aragtida nebiga uu arkay sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka boqolaal sano haddaad ilaahay caabuddo ruuxa saxaabada ugu yar ma gaari kartid boqolaal sano haddaad cibaado ku jirto ruuxa saxaabada ugu yar ma gaari kartid uma saxaabatu saxaabadii weye radia allahu tacaala canhum wa an yactaqida qofku waa inuu caqiideeyo ana alkhalqa makhluuqa dhammaantood yamuutuuna inay dhimanayaan kulluhum dhammaantood cinda inqidaa'i acmaalihim cumriyaalkooda dhammaashadooda agtooda inay dhimanayaan qofku waa inuu aamino oo uu rumeeyo qof makhluuqa oon dhimanayn inaysan jirin maasi wallaahi kulluhum yamuutuun wax walbo ilaahay ka soo haray waa dhimanayaan wax walbo oo ilaahay ka soo haray way dhimanayaan wayabqى wajhu rabbika duljalaali wاlikraam kullu man calayha faan waxa ardadan joogoo dhan ilahay wuxuu ihi way dhimanayaan wayabqى wajhu rabbika duljalaali wاlikraam marka khalqiga dhan cid adduunyadan lagu reebayo oo baaqi noqonaysaahi ma jirto ilaahay unbaa baaqi ah subxaanahu wa tacaala wa ana alqaabida liarwaaxihim makhluuqaadka ruuxyaalkooda qofka qaadaya qofka qaadaya ruuxyaalka makhluuqaadka malakulmowd inuu yahay qofku waa inuu aamino oo u caqiideeyo waxa ruuxa qaada oo ruuxa qibdooda waa malagga ilaahay uu xil saaray wa huwa malagaasi waa casraa'iil malagga casraa'iil ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u xil saaray inuu qaado arwaaxda khalqiga dhammaantood wa annahum qofku waa inuu aamino khalqiga yus'aluuna in la su'aali doono bacda dafnihim aasidooda ka bacdi wa fii qubuurihim qubuurtooda lagu aaso waxyaalaha in la caqiideeyo ay waajib tahay waxaa ka mid a qof walba markii la aaso oo qabriga lagu aaso in su'aal la weydiin doono su-aashaas jawaabteeduna waxay ku xidhan tahay hadba cibaadadaadu siday u toosnaan jirto hadba inta cibaadadaadu la ekaan jirtay ayaa lagu waafajiyaa jawaabta haddii boqolaal aad xifdisid boqolaal haddaad xifdisid hadda ka hor ninaa ii yimid wuxuu igu yidhi waxaan rabaa inaad ibarto su-aasha qabriga jawaabteeda inaad ibarto intaan noolahay anaa iska xafido wuxuu u maleeyey xifdintoo kor laga dureeriyo bis inay tahay wax la yska rabo oo qof walbaa qofkii ka xifdi badan tahay inuu meesha ku badbaadayo u maleeyey meeshan waxaa lagu badbaadayo waa aliimaan waalcamal asaalix iimaan iyo camal saalix haddaad lahayd ilaaha ku waafajinayo xifdi ama ha xifdin ilaaha ku waafajinayo iimaan iyo camal saalix haddaad lahayd ama haddii iimaan iyo camal saalixa uusan jirin weligaa xifdi haddaa rab weligaa xifdi meesha un waxaa weeye cuquuba kaa horraysa iyo cadaab haddii iimaan iyo camal saalixa uusan jirin boqolaal xifdi haddaad doontid su-aasha jawaabteeda marka waxaa weeye yuhabbit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli الthaabiti fi اlxayaati اddunya wa fi اlaakhira kuwa ilaahay sugayo waa dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay marka laasim waxaa weeye qofku inuu ku dadaalo habkii iimaankiisa uu ku siyaadi lahaa iyo camalkiisa saalix qofkaasaa ilaahay sugaa qofkaas ayaa ilaahay sugi nasأl اllaha tacaala aلthabaata fi اlqubuur ilahay hana sugo subxaanahu wa tacaala wa annahum waa inuu qofku caqiideeyo makhluuqaadka yus'aluuna in la weydiin doono la su'aali doono bacda dafnihim aasidoodii ka bacdi fii qubuurihim qubuurtooda markii lagu aaso ka bacdi in su'aalo la weydiin doono ilaa jamaacatan jamaaco maahane jamaacadaasoo makhsuusiina la gaar yeelay dad jamaaco ah oo gaar ah oo laga soo reebay way jiraan sida ambiyada ilaahay iyo rususha ilaahay oo iyaga markaa aan la weydiinayn qofka shahiidka ah oo fii sabiili llaahi ku shahiidoobay ayaa ka mid a qofka aan la weydiinaynin falaa yus'aluuna minhum waxaa ka mid a ashahiid qofka shahiidka ahaa ka mida waalmuraabidu yowman waleyla ka mida qofka habeen iyo maalin jilibkiisa u xirnaa fii sabiili اllah fii sabiili llah jidka ilaahay jilibkiisa ugu xirnaa ayaa ka mida dadka sakiirada ahaa ka mida oo qaangaar baan ahayn waxba la su'aali maayo waman maata yowma aljumuca ka mida qofkii maalin jumcaa dhintay ow leylatahaa maalin jimcuu dhintay habeen jimcana wuu dhintay waana toosnaa toosnaashadiisa waxaa loogu kabaa in su-aasha laga fududeeyo oon la weydiin maalin jimca iyo habeen jimca hadduu geeriyooday waibtidaa'u leylati اljumuca habeenka jimcuhuna wuxuu ka bilowdaa min zawaal yowmi اlkhamiis maalinta khamiista qoraxdu markay suusho duhurka halkaasuu ka bilaabi jumcadu halkaasay ka bilaawmi waman laazama qiraa'ata suurati mulga suurat اlmulki suuraة اlmulki waa tabaaragu suuraة اlmulki qofkii laasimo qiradeeda ka mida fii kuli leyla habeen kasta suuraة اlmulki akhrista min waqti اlcilmi waqtiguu ogaaday laga bilaabo suuraddaa tabaarag u akhristaa tabaarak ayuu akhristaa suuraة اlmulki habeen walba waana ku camal falay laazim min atadbiiq qur-aanku wuxuu sheegayna waa inaad ku camal fasho laakiin haddaad tidhi ama cibaadaysanayo suuradda bisaan iska akhrinaho mujarad tilaawa ayaan ku gudbaa ma lagaa yeelayo ruba qaari'in wاlqur'aanu yalcanuhu yaad soo geli qof qur'aan akhrinaya badanaa qur'aankuna uu lacnadayo oo qofkii qur'aanka iska akhrinayo qur'aankiina dhabarka gadaashiisa ka tuuran ku cibaadaysanaynin suuraddaas habeen walba akhristay min waqti اlcilmi laga bilaabo waqtiguu ogaaday laga bilaabo mas'aladaas walaa yaduru tarku ka tegiddu dhihi maayo suuraddii akhriskeeda uu ka tegey fii bacdi اlaxyaan wakhtiyaalka qaarkood licudrin cudurdaar darteed uu uga tegey wاlmabduun qofkii caloosha u dhintaa ka mida ay man اجtamaca fii badnihi maaءun asfar biyo jaallo ah qofkii caloosha ay ka galeen oo uurweynaadka iyo acaadana allah min dalika ilaahay naga badbaadiyo subxaanaه wa tacaala qofkii u dhintay isaguna waa shahiid sida nabigu uu sheegay salى اllahu waslama wbaaraka calayh wa annahum waa inuu rumeeyo dadka khalqiga ah yubcahuuna in lasoo saari doono oo lasoo noolayn doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha in lasoo saari doono makhluuqaadka oo lala xisaabtami doono waa inuu qofku aamino oo uu rumeeyo oon lasaga tegaynin waa dhintay keliya in laysku aan laysku dhaafaynin wa yuxaasabuuna dadka in la xisaabin doono fi lmowqifi makaanu istaagga meesha ay taagan yihiin banka qiyaamo in lagu xisaabin doono qofku waa inuu rumaysan yahay calaa acmaalihim acmaashoodana lagula xisaabtamay camalkaaga su-aalo lagaa weydiin cibaadadaadu waxay ahayd dembiyadii ilaahay aad ka gashay kuwii makhluuqayo bini aadamka aad ka gashay ayaa su-aalo lagaa weydiin ilaa man qof maahani qofkaasoo yadkhulu اljannata jannada gelaya bigayri xisaab dad waxaa jira jannada gelaya xisaab la'aan nas'alu اllaha tacaala an yajcalana minhum ilahi nagu daro subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ahaa saxaabigii la dhihi jiray cukaasha ibnu mixsan cukaashatu ibnu mixsanaa ka mid ahaa bishahaadati rasuuli اllah salى اllahu waslama wbaaraka calayhi nabigaa u qiray arrinkaas inuu jannada gelayo xisaab la'aan cukaashatu ibnu mixsan qisadiisa bukhaarina wuu wariyey muslimkuna wuu wariyey qisadaas waxay ku saabsanayd maalin maalmaha ka mid a ayaa nabigeena salى اllahu wasalama wbaaraka caleyh wuxuu ka sheekeeyey waxaa jirtuu yidhi sabcuuna alfa min ummatii yadkhuluuna aljannata bigayri xisaab toddobaatan kun oo ummaddayda ka mid a oo iyadoon la xisaabin jannada iska gelaya ayaa jirtuu yidhi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh markaasuu cukaasha istaagay jamaacadii uu ka dhex istaagay wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi udcu llaaha an yajcalanii minhum ilaahay ii bari in ilaahay iga mid dhigo kuwaas kuwaas in ilaahay iga mid dhigo ilaahay bari markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fa anta minhum waa ka mid tahay yuu yidhi cukaashow cukaashatu bnu mixsan nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh igu duceey in toddobaatankaa kun ilaahay ugu daro waad ka mid ta uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam marka waxaa weeye cukaashatu bnu mixsan ayaa ka mid a man yadkhulu ljannata bigayri xisaab toddobaatankaas marka kun oo ummadda nabigeenna ka mida sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyagu xisaabka ma soo marayaan xisaabka ma soo marayaanoo xisaab la'aan ayay jannada iska gelayaan wa anna acmaalahum kullahaa kula alacmaal qofku waa inuu rumeeyo acmaasha kulligeed tuusanu in la miisaami doono fi lmiisaani miisaanka dhexdiisa lagu miisaami doono waa inuu qofku rumaysan yahay aamino caqiideeyo miisaan inuu jiro oo acmaasha la miisaami doono bini aadamka waxaa weeye howlo badanaa u yaalla kow waxaa weeye qabrigiyaa lagugu soo xisaabiyey qabriga markaad gelayso qabrigiyaa lagugu soo xisaabiyey qabrigii markii lagaa soo nooleeyey oo qiyaamihii lagu keenay bankii qiyaamaha lagu soo istaajiyey waa lagu xisaabiyey haddana acmaashaadiyaa mar kale haddana miisaan la saaray intaas markaad ka soo gudubto oo mawaaqif xarij ahoo dhib badan markaas ka bacdi weeye jannada markaas ka bacdi weeye jannada oo qof qabrigii ka soo gudbay oo xisaabtii ka soo gudbay oo miisaankii acmaasha ka soo gudbay markaas ka bacdi wey markaad janno gelaysad marka waxaa weeye waxaa ka sokeeya howlo badan jannada gelitaankeeda nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi alaa ina silcat allaahi haaliya badeecada ilaahay waa qaali alaa ina silcat allaahi hiy aljanna badeecada ilahay janna wey wa annahum yamuruuna waa inuu qofku rumeeyo dadku inay marayaan jamiican dhammaan xaalay yihiin cala siraadi siraadka dushiisa siraadkii haddana kuusii dhiman oo markii aad ka soo gudubto miisaanka aad ka soo gudubto haddana waxaa dhiman in siraadkii aad dul maraysaa kuu dhiman wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya waa ka ilaahay yidhi qof walba oo adinka idin ka mid ah siraadkuu aroori doonaa huu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala oo u mari doonaa wa annahum dadka yamuruuna inay mari doonaan jamiican dhammaan xaalay yihiin calaa siraadi siraadka inay mari doonaan waa inuu qofku aamino oo uu rumeeyo wa anna almu'miniina mu'miniintu yashrabuuna inay cabbayaan waa inuu qofku rumeeyo min xawdi nebiyina nebigeenna xawdkiisa sala allahu wasalam wabaaraka calayhi muxamedin ah inay ka cabbayaan sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxyaalaha la caqiideeye waajiba waxaa ka mid a inuu horta nebigeennu uu xawd leeyahay sala allahu wasalam wabaaraka calayh leanna waxaan hadda ku soo tirinay khasaa'is rasuulillaah sala allahu calayh wasalam masaa'ilka ilaahay uu ku khaas yeelay nebigeenna sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid a xawdka darkaas weynoo laga cabbayo oo nebigu uu ku tilmaamay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa abyad min allaban wa axlaa min alcasal malabkana biyihiisu waa ka cad yihiin malabka waxaan leeyahay caanaha caanaha way ka cad yihiin biyihiisu wa axlaa min alcasal malabkana waa ka macaan badan yahay yuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam markuu sifaynayey oo uu tilmaamayey xawdkiisa sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka xawdkaas nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka cabayay qof walba oo adduunkan intuu joogay dadaashay kuna dadaashay in nabiga sala allahu calayhi wasalam raadkiisii ay raacdo oo hadyigii nabiga ay raacdo sala allahu calayhi wasalam macaasida iyo dunuubtana iska ilaaliyey qofka kaasaa ilaahay ku karaamayna inuu ka cabo xawdka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh nasalu allaha tacaala an yasqiyana jamiican min xawdi nabiyina moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wa yanaaluuna dadku waxay gaari doonaan shafaacatahu nabiga shafaacadiisa inay gaarayaan mu'miniintu waa inuu qofku rumaysan yahay yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha mu'miniinta in nabigu u shafeecayo sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nabigu inuu shafeeco leeyahay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo weliba uu leeyahay akbar wa acdamu shafaaca shafaacada midda ugu weyn inuu nabigu iska leeyahay sala allahu calayhi wasalam qofku waa inuu rumaysan yahay wayanaaluuna mu'miniintu inay gaari doonaan waa inuu qofku rumeeyo shafaacatahu nabiga shafaacadiisa sala allahu calayh wasalam yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ay gaarayaan mu'miniintu shafaacada nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh shafaacada nebiga sala allahu calayh wasalam waa aqsaam qaymo fara badan ayay u qaybsantaa shafaacada shafaacada waxaa ka mid ah qof markaas yacni darajaadka jannada meelaha ugu hooseeya xaq u yeeshay oo camalkiisa iyo cibaadadiisii uu gaarhsiiyey darajaadka jannada meelaha ugu hooseeya oo lagu dallacsiinayo bishafaacati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama ka mida waxaa ka mida qof naarta loo sii wado oo dhinaca naarta loo sii wado oo shafaacada nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh ilaahay uu uga badbaadinayo ilaahay uu uga badbaadinayo naarta ayaa ka mid a oo shafaacada nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa ka mid a qof naartii la geliyey oo ilaahay uga soo saarayo shafaacada nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uga soo saaraya ka mid a marka qaybahaas oo dhan waa qaybo ka mid a shafaacada nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa akbaru shafaacaatihi shafaacaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay shafeecooyinkiisa waxaa ugu weynin badan ashafaacatu alcudmaa shafaacada ugu weynin badan shafaacadaasoo alcudmaa ee weyninka badan shafaacadaasoo fii fasli alqadaa xukunka kala saaridiisa ahaatay marka dadka la kala xugminayo o la kala saarayo shafaacada ku saabsan taasaa ugu weyn shafaacadka nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa weye nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh shafeecooyinkiisu way badan yihiin laakiin waxaa ugu weyn markii dadka qiyaamaha ay isugu wada yimaadaan oo qoraxdiina la soo dhoweeyo oo weli aan la kala xukumin oo ciddii jannada xaqa u lahaydna aan weli jannadii la gelin ciddii naarta xaqa u lahaydna weli aan naartii la gelin oo kulaylka iyo rafaadka lagu dhex jiro ayaa dadku waxay u tegayaan sida xadiiskii bukhaari iyo muslim ay sheegeen nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam waxay leeyn nebiyullahi aadamow khalqiga ilaahay adigaa ugu horreeyey waxaan doonaynaa inaad noo shafeecdo oo ilaahi aad nooga shafeecdo wuxuu leeyahay anugu ka mid ma ihi dadka shafeecaya oo faslulqadaa shafaacadan iska lehe idhabuu ilaa hayri hayrkay orda u taga nebiyullaahi muusey u tagaan nebiyullaahi ibraahiimay u tagaan nebiyullaahi ciisay soo maraan ilaa marka ugu dambaysa ay nabigeenna uga yimaadaan sala allahu wasalam wabaaraka calayh ambiyada kalena ay cudurdaar ay bixiyaan nebiga marka sala allahu calayhi wasalam markaa kabacdi ayuu sujuud la dhici sujuud ayuu la dhici nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh sujuuddaasuu ilaahay ku ammaanay ammaan dheer oo ilaahay subxaanahu watacaala xaq uu u leeyahay ayuu ammaanay nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh ilaahay markaasu wuxuu ku leeyahay yaa moxamed irfac ra'sak wasal tucda washfac tushafac nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayh wasalam madaxaaga kor u qaad waxaad doontana i weydiiso waad heli ciddaad doontana u shafeec shafaacadaada waa laga aqbali markaas kabacdiyuu nebigu sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu uga shafeecaa in ummaddan la kala xukumo ummaddan in la kala xukumo waa furihii shafaacada markaas kabacdina waxaa ka dambaynaya shafaacaad kaloo nabigu uu leeyahay sala allahu calayh wasalam oo malaa'igtu ay leeyihiin kuwo kaloo rususha ay leeyihiin kuwo ay leeyihiin mu'miniinta khaalisiinta ah oo awliyaa uraxmaan ah iyaguna ay iska leeyihiin shafaaco wa akbaru shafaacaatihi sala allahu calayhi wasalam ashafaacatu alcudmaa fii fasli alqadaa waan yactaqida qofku waa inuu caqiideeyo ana nebiyana nebigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh carabiyun nebi carab loo nisbeeyey inuu ahaa oo carabta xaggooda ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhaliyey qurashiyun nebi qabiilkiisa quraysh loo nisbeeyey inuu ahaa nebigeenu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qofku waa inuu caqiideeyo markii qaybo caqaa'idka ka mida sheekhu uu inoo soo sheegay halkan wuxuu ka gudageli sheekha min daruuriyaati siira waxyaalo siirada daruuriyaadkeeda ka mid a oo daruuri ay tahay qof walba inuu ogaado waxaa weeye waa abtirsigii nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi meesha uu ku dhashay nebigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi meesha uu ku geeriyooday nebigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa qaybaha ugu yar oo siirada oo qof walba inuu barto laga maarmaan ay tahay wa huwa nebigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi muxamedu magiciisa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la dhihi jiray moxamed moxamedkaasoo ibnu cabdillaah cabdilaahi wiilkiisa ahaa cabdilaahi waa nebiga aabbihiis nebiga aabbihii waxaa la dhihi jiray cabdullaahi cabdulaahigaasoo ibni cabdilmualibi cabdilmualib wiilkiisa cabdilmualib waa awowihii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi cabdilmualibkaasoo ibni haashim haashim wiilkiisa ahaa waa awowihii kale haashimkaasoo ibni cabdimanaaf cabdimanaaf wiilkiisa ahaa cabdimanaafkaasoo ibni qusayin qusayi wiilkiisa ahaa qusayigaasoo ibni kilaab kilaab wiilkiisa ahaa kilaabkaasoo ibni murata muro wiilkiisaha murahaasoo ibni kacbin kacab wiilkiisaha kacabkaasoo ibni lu'ayin lu'ayi wiilkiisaha lu'ayigaasoo ibni haalib haalib wiilkiisaha haalibkaasoo ibni fihrin fihri wiilkiisaha fihrigaasoo ibni maalik maalig wiilkiisaha maaliggaasoo ibni nadri nadri wiilkiisa ahaa fihrigaasoo ibni maalik maaliggaasoo ibni nadri nadri wiilkiisaa nadrigaasoo ibni kinaana kinaana wiilkiisaa kinaanahaasoo ibni khusayma khusayme wiilkiisaa khusaymahaasoo ibni mudrika mudrika wiilkiisaa mudrikahaasoo ibni ilyaas ilyaas wiilkiisaa ilyaaskaasoo ibni mudar mudar wiilkiisaa mudarkaasoo ibni nisaar nisaar wiilkiisaa nisaarkaasoo ibni macadin macad wiilkiisaa macadkaasoo ibni cadnaana cadnaan wiilkiisa ahaa meeshaasaa ugu dambaysa abtirsiga nabigeena salى اllahu وsلم وbaaraka عalيh واliجmaaع muنcaqid عalى hada الnaصb ilىa cadnaan culimmadu waxay isku raaceen ilaa cadnaan laga gaaro wixii cadnaan ka sii sareeya ilaa nebiy llaahi aadam عalayhi الsalaaةu wasalaam looma hayo sanad صaxiixa ah sanad صaxiixa inta loo hayo waa ilaa cadnaan walaysa fii ma bacdahu ilaa aadam laga gaaro dariiqu صaxiixu fيma yunqalu sida lasoo guuriyey dariiq صaxiixa ma lahan oo lasoo guuriyey falaa tajibu macrifatu maa bacda cadnaan bilaa khilaaf cadnaan wixii ka dambeeya in la barto waajib ma aha khilaaf la'aan liannahu lama yaqaano wixii cadnaan ka dambeeya ilaa nebiy llaahi aadam laga gaarayo sala allahu wasalam wabaaraka calayh bal ankara alimaamu maalik wuxuu inkiray calaa man yarfacu nasabahu ilaa aadam aw ilaa ismaaciil qofka abtirsiga nabiga ilaa aadam sii wadaya ama ilaa ismaaciil waa inkiray imaamu maalik wa ummuhu aamina wa ummuhu nabiga hooyadiisna salى اllahu عalayh wasalam waxaa la dhihi jiray aamina aaminadaasoo bintu wahbin wahbi gabadhiis ahayd nabiga salى اllahu عalayh wasalam hooyadii waxaa la dhihi jiray aamino aamino aabbaheedna waxaa la dhihi jiray wahbi wahbigaasoo ibni cabdimanaaf cabdimanaaf wiilkiisa ahaa cabdimanaafkaasoo ibni zuhra zuhro wiilkiisa ahaa zuhrahaasoo ibni kilaabin halkaas kilaabkaasi isaga soo dhacaan nabiga salى اllahu عalayh wasalam aabbihii iyo nabiga hooyadii salى اllahu wasalam wbaaraka calayh wa annahu qofku waa inuu rumaysan yahay oo uu ogaado nebigu sala allahu calayhi wasalam abyadu inuu ahaa nebi cad inuu ahaa oo ilaahay u dooray midabkaas inuu qofku ogaado waa waajib musharabin inuu yahay mid lagu qasay caddaantiisa bixumratin guduud musharab bimacnaa makhluuda hadda loola jeedaa cabsiin loolama jeede bimacnaa almakhluud waxaa lagu qasay caddaanta nabiga salى اllahu عalayh wasalam guduuda ku qasnaa guduud ayaa ku dhex jiray wa annahu nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi khaatamu اlanbiyaa wاlmursaliin ambiyada ilaahay iyo rususha ruuxii lagu khatimay inuu yahay nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayh nabiga salى اllahu عalayh wasalam ilaahay u wanaajiyey xagga suuraddiisa iyo muuqaalkiisa iyo xagga akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisaba ruux la mid ahaa ma jirin nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayh muuqaalka quruxda ilaahay uu siiyey qof la mid ahaa ma jirin akhlaaqda iyo cibaadada iyo nuurka ilaahay uu siiyena qof la mid ahaa ma jirin nabiga sala allahu calayh wasalam wa annahu qofku waa inuu ogaado nabiga sala allahu calayh wasalam wulida bimaka fii maka in magaalada maka lagu dhalay waxaa kaloo laga maarmaana qofku inuu ogaado meesha uu ku dhashay nebiga sala allahu calayh wasalam inay ahayd maka wa bucitha bihaa fiiha maka dhexdeedana in laga soo saaray oo markii rasuul laga dhigayay nebiga sala allahu calayh wasalam maka dhexdeeda in laga soo saaray wahaajara ila almadiinati madiinana inuu usoo haajiray nebigu sala allahu calayh wasalam madiinadaasoo almunawarati ee nuurkeeda la badiyey magaalada madiina oo nuurkeeda ilaahay uu badiyey in nabiga uu uhaajiray markii maka lagu dhibay nebiga sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu amray inuu aado oo u haajiro magaalada madiinatu lmunawara inuu nabigu uhaajiro sala allahu calayh wasalam bacda alisraa dheelmintii kabacdi markii la dheelmiyey nabiga kabacdi sala allahu calayh wasalam ayuu u haajiray magaalada madiina wamaata biha fiiha magaalada madiine dhexdeeda inuu ku dhintay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh nabigu qofku waa inuu ogaado wa dufina lagu aasay biha fiiha madiine dhexdeedana lagu aasay nabiga sala allahu calayh wasalam fii beyti caaisha gurigii caaisho gurigaa dhexdiisa in looga dhigay nabiga qabrigiisii sala allahu wasalam wabaaraka caleyh radia allahu tacaala canha wa anna shariicatahu nabiga shareecadiisii sala allahu calayh wasalam nasakhad inay nasakhday jamiica sharaa'ici shareecooyinka dhammaantood inay nasakhday shareecadii nebigu sala allahu calayh wasalam sharaaicdaasoo asaabiqati calayhaa shareecada nabiga ka horreysay shareecadii nebiga sala allahu calayh wasalam shareecooyinkii ka horreeyey oo dhan waxaa lagu nasakhay shareecada nebiga sala allahu calayh wasalam wa tabqa shareecada nebiguna inay baaqi noqonayso qofku waa inuu ogaado mustamiratan xaalay tahay mid daa'ima ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaaro sharciga nabiga cid nasakhi kartahay ma jirto sala allahu wasalam wabaaraka calayh mana la nasakhayaba weligeed shareecada ilaaha sidaa ugu tala galay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam